waxaan waafaqsannahay dhammaan go-aanadii ka soo baxay ee madasha gaar ahaan kii ugu dambeeyey marka laga reebo marka laga reebo qodobka ku saabsan in laba xubnood oo dheeri ah lagu kordhiyo aqalka sare looguna kordhiyo o loogu daro dowlad goboleedka puntland arrintaa ayada ah haddaan nahay reer gelmudug iyo maamulka gelmudug ma waafaqsanin xubnihii iyo wefdigii noo matalayay madashana lagaamana tashan go-aankaasna waxba kama aysan qaadan sababtaan u diidaynaa xubnahaas dheeriga ah ee lagu darayna waxay tahay waxaan u aragnaa inay tahay sabursi inaytaan u aragnaa waxaan u aragnaa maamulka walaalaheena oo reer puntland oo markii horeba saddex xubnood oo runtii sadbursi a watay in haddana saddex iyo toban xubnood looga dhigaahay waxaan u aragnaa inay tahay dheelitir la-aan oo dowlad goboleedyada iyo matalaadda aqalka sare ee ku imaanaysa inay tahay waxaan u aragnaa ugu dambaynna inay tahay dheelitir la-aan oo ku imaanaysa matalaadda qabaa'ilka ee aqalka sare dhaawac ayay waxay ku noqonaysaa howlgudashada iyo shaqada aqalka sare ayay dhaawac ku noqonaysaa